orodyahanka asalkiisu uu soomaaliga yahay ee u orda britain maxamed faarax ayaa beeniyey in tababarihiisu uu siiyey dawooyinka la mamnuucay ee sare u qaada jidhka ciyaaryahanada warbixin ay wakaaladda wararka a f b qortay waxaa inoo haysaa caashacuud oo stuudiyaha igula sugan ciyaaryahanka reer britain ee afarta mar ku guulaystay horyaalka olombikada ee dhinaca orodka ee mo faarax ayaa xaddan maanta ah ku adkaystay inuu yahay orodyahan nadiifa kadib markii xog laga helay hay-adda la dagaalanka daroogada ee dalkan maraykanka ay sheegtay in tababarihiisa ay dhab ahaan u eg tahay in uu jebiyey xeerarka u yaala la dagaalanka daroogada mo faarax ayaa hadal qoraala waxa uu ku yidhi waxaan ahay orodyahan nadiifa oo aan weligii jebin xeerarka u yaala la dagaalanka daroogada marka la eego walxaha hababka amaba qaadashada oo ay wax laga murugoodana tahay iyadoo ay jiraan xaqiiqooyin cad in warbaahinta ay sii wadaan inay isku dayaan in ay la xidhiiriyaan eedeymo ah si xun u adeegsiga daroogada waxa uu yidhi sidaan dhowr goor oo horeba sheegay waa in aan dhammaanteen samaynaa wax kasta oo aan awoodno oo aan ku heli karno sbortis nadiifa waana wax sax ah in qof kasta oo jebiya shuruucda la ciqaabo hay-adda u s a d a ayaa sabtidii xaqiijisay inay soo ururisay gundhiga tababaraha ay dooddu ka taagan tahay ee alberto salazar kadib markii uu soo baxay war ku eedaynaya in orodyahanka khabiirka ah uu adeegsaday daroogo si ay sare ugu qaaddo ciyaartiisa orodka wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the sunday times ayaa sheegay in warbixinta hay-adda u s a d a ee ay ka heshay kooxda u dhacda xogta kombiyuutarada ee layidhaahda fancy biris ay ku ogaatay in salazar uu ku xadgudbay dawada oo ay kana tijaabisay in lagu qasay walxo kale oo xoog dheeraada siiya jirka wargeyska ayaa sheegay inay arkeen dukumentiyo amaba qoraallo muujinaya in salazar uu moo faarax iyo lix ka mid a ciyaartoyda sare ee dalkan maraykanka uu xididada ka siiyey dawadaasi hay-adda u s a d a na ay ku soo gunaanaday in ragga maraykanka ah ee dawadaa la siiyey ay hubaashii jebiyeen xeerarka u yaalla la dagaalanka daroogada mo faarax ayaa sheegay inaysan ahayn wax u cad waxa ku qaaday wargeyska inuu arrintani ka sheego ayna cadaalad darro ku tahay in si baahsan loo sheego iyada oo ay qoraalladooduna ku cad yihiin inuusan wax khalada gelin mo faarax oo ah ciyaaryahan ku guulaystay orodka shanta kun ee mitir iyo tobanka kun ee mitir ee ka dhacay magaalada rio ayaa intaa ku daray oo yidhi haddii hay-adda u s a d a amaba hay-ad kasta oo ka shaqaysaa qaanuunada la dagaalanka daroogada ay hayaan caddayn muujinaysa inuu khalad galay ay tahay inay tallaabo ka qaadaan halkii ay u oggolaan lahaayeen warbaahinta inay ka noqoto xaakim iyo xeerbeegti hay-adda u s a d a ayaa sheegtay sabtidii shalay inaysan jirin go'aan ay gaartay